wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa si rasmi a usoo xiray imtixaanka qaranka ee fasalka labiyi tobnaad oo guud ahaan dalka inta badan maanta lagu soo gabagabeeyey imtixaanka ayaa ka dhacayay qaybo badan oo ka mida gobolada dalka ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle ssc khaatumo iyo sidoo kale gobolka banaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn u mahad celiyey howlwadeenadii iyo dhammaan cid kasta oo qayb ka qaadatay fulitaanka imtixaanka dugsiga sare waxaan marka hore hambalyo u dirayaa dhammaan ardaydii ku guulaysatay inay dhammaystaan imtixaanka oo inshaa allah tacaala u gudbi doona heerka tacliinta sare mar allaale iyo markii imtixaanka natiijadiisa ay soo baxdo oo aan rajaynayn inay wakhti badan ay qaadan doonin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in imtixaankii sannadkan oo goobo badan sida la sheegay laga qabtay ee dadka iyo ardayda iyo waalidiinta iyo ciidanka booliiska iyo bulshaduba ay iska kaashadeen habsame u socodka hawshaas imtixaanka si gaara waxaan ugu sii mahad celinayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliskiisa xilkasnimada iyo akhyaarnimada iyo nafuurnimada ay u sameeyeen habsame u socodka howlaha imtixaanka sidoo kaleeto wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada marwa nuura mustaf oo hoggaamisay howshaan imtixaanka muddadii ay howlaha socdeen oo dhan waxaan u rajaynayaa ardayda guul waxaan u rajaynayaa maanta inay u noqoto maalin farxadeed waxaan u rajaynayaa mustaqbal aad iyo aad u wanaagsan waxaannu u ballan qaadaynaa in imtixaanka si dhaqso ah loo saxo natiijada ay dhaqso u soo baxdo si ay ugu diyaargaroobaan imtixaanka si ay ugu diyaargaroobaan gelitaanka jaamacadaha sana dugsiyeedka cusub ee laba kun labaatan iyo shan laba kun labaatan